waa mahadsan tahay wafdi saraakiil badan oo uu hogaaminayay taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya ayaa saaka soo gaaray kismaayo wafdiga markuu garoonka kasoo degay mas-uuliyiinta ciidamada xooga dalka ayaa kusoo dhaweysay halkaasi kadibna waxa uu si toonta u abaaray furmaha hore ay ku sugan yihiin ciidamada xooga dalka iyo kuwa jubbaland ee maalmihii ugu dambeysay ay dagaalada ka dhacayeen deegaanadaasi oo ay kamid yihiin deegaanka amba sanguulis oo ay ku sugan yihiin ciidamada xooga dalka iyo kuwa jubbaland waxaana inta uusa halkaas gaarin markii hore uu taliyaha ku leexday xerada afartan iyo saddexaad ee ciidanka xooga dalka oo halkaasi ciidamadu ay saraataraf kaga qaateen islamarkaasina uu saraakiisha ka xagureysay xaalada ciidanka isagoona la hadlay ciidamada oo sheegay in socdaalkiisa uu ku saabsan yahay dhiiragelinta ciidanka iyo booqashada goobaha ay ku sugan yihiin iyo xaaladihii ugu dambeeyeen uu ciidanka la wadaago intaasi kadibna taliyaha waxa u gudbay goobihii hore ama furinta hore ciidanka oo ay kamid tahay deegaanka baarsan guuni iyo tuulooyin kale oo hoos yimaado waxaana halkaasi uu taliyaha uu ku booqday ama uu shir kula qaatay taliyayaasha ciidamada xooga dalka iyo kuwa jubbaland ee halkaasi ku sugan socdaalka taliyaha waxaa ku wehelinayay taliyaha ciidamada jubbaland iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa jubbaland oo inta badan ay ka raaceen gudaha magaalada xilligii uu kasoo degay ay horey uga raaceen waxa uu kor leeray goobaha ay ciidanka kusuga ku sugan yihiin sida dhufaysyada sidoo kale waxa uu booqday goob uu qarax ka dhacay dhowaan oo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala damacsanaa in lagu qarxiyo ciidanka sida la xaqiijiyey qarax lagu fashiliyey ayuu sidoo kale booqday ciidanku la hadlay waxaana uu sheegay inay heli doonaan dhammaan xuquuqda ciidan wixii hadda ka bilowdo waxaa sidoo kale xusud mudan oo taliyaha intii uu hadlayay uu sheegay in ciidamada jubbaland iyo kuwa xooga dalka ay halkan ku sugan ay yihiin hal ciidan oo keliya balse aan la kala dhihi doonin ciidamada maamul goboleedka iyo kuwa federaalka aan la dhihi doonin waa sida uu hadalka u dhigay kormeerkaasi kadib taliyaha si nabadgelyaha ayuu kusoo laabtay xilligan oon kula hadlayana waxa uu ku sugan yahay qasriga madaxtooyada jubbaland halkaa oo kulan uu kula qaadanayo albaabaduu u xiran yahay oo saxaafada dabajoog ka tahay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan waxaana la filayaa inay ka wada hadlayaan howlaha dhanka ciidanka iyo sidoo kale sidii loo taadejin lahaa sidii ciidamadu ay hore ugu dhaqaaqi lahaayeen isagoo weliba taliyuhu markii uu hadlaya sheegay in goobtan keliya aysan noqon doonin meelaha muhimka balse ay dhici doontana ciidamadu horey usii socon doonaan